فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa koob iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaan kala soconnaa dhacdooyinkii dhacay intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu sii socday khaswadii tabuuq iyo markii uu tegay halkaas kelimad ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada khaza iyo dhacdooyinkii ay soo martay warbixin ayaad dhegaysan doontaan sidee buu qofku ku noqon karaa mid himo sare leh maxayse yihiin waxyaabaha looga baahan yahay si uu uga dhabeeyo arrinkaas warbixin ku aadan ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaan kala soconnaa dhacdooyinkii dhacay intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u sii socday khaswadii tabuuq iyo markii uu tegay halkaas waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد wadhacdooyinkii bilaha bisha rajab sanadii sagaalaad ee hijiriyada nabigu sal allau aleyh wasalam markuu usii socday tabuuk waxaa dhacday inuu sii maray ee reer hamuud ceel ay ka cabi jireen markii halka ay tageen nabigu sal allau aleyh wasalama ayuu wuxuu u sheegay in ceelkaa la iska ilaaliyo laa tashrabuu min bi'rihaa walaa tasqaw minha hana ka cabinina adinku xoolaha ka waraabsanina cuntaha ku karsinina iska ilaaliya ceelkaa iyo waxa marka saamayntiisa marka waxaa dhacdaa la yidhaahdaa inay biyo ka soo dhaansadeen cajiinna ay ku qasteen nabigu sal alla alay waslam wuxuu amar ku bixiyey biyaha in la daadiyo cajiinkii lagu qasana xoolaha la siiyo geela calaf looga dhigo wuxuuna ku yidhi nabigu sal allahu alay waslm markuu meeshaas soo maray laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum ilaa an takuunuu baakiin guryihii ay deganaayeen dadkii naftooda shirkigii gaalnimada ku dulmiyey reer hamuud hagelinina ilaa idinkoo booyaya mooyaane an yusiibakum maa asaabahum idinkoo ka cabsanaya inuu idinku dhaco wixii ku dhacay nebigu afku dabashay go-is isku daboolay waan dhaqaajiyo meesha ilaah ka baxay sidaas ayuu ahaa marka dhulka yacni gaalada iyo meelaha lagu cadaabay in la dego ama la isaga faakahaysto ama waxa weeyaan lagu waxa caweeyo ma ahan waa dhul caro ilaahay subxaana wa tacaala ay ku degtay sidii nebigu sal allau alay wasalam sameeyey waa in la sameeye laga fogaadaa wey isla bishan rajab sanadkii sagaalada hijiriyada nebigu sal allau alay wasalam intii uu socday ee tabuuk uu ku sugnaa waxaa u yimid nin boqor ah oo la dhihi jiray yuxanna ibnu ru'ba oo xukumayay ayl magaalada aylleyani xukumayay nebigu sal alla alay wasalm kaasuu heshiis ayuu la galay jisyaan laga qaaday intuu nebigu sal alla alay wasalam meeshaa ku sugnaa tabuuk waxaa kaloo u yimid futuuxaadkii markuu ninkaasi yimid ee heshiiskii uu la galay nebigu warqad buu ugu qoray warqad buu ugu qoray warqadaasoo ka tarjumaysa waxa laga rabo iyo amniga la siiyey iyo waxa lagula ballamay warqadaasuu nebigu ugu xariiqay sal allau alay wasalam uu yaha loo qoro oo sidaa uu u sameeyey intuu nabigu sal alla alay slam meeshaa ku sugnaa waxaa kaloo oo ayaguna u yimid dad deganaa meel la yidhahdo jarbaa iyo adrux adruxa meel la yidhaahdo qolooyin deganaabaa u yimid nabigu sal allau alay wasalam ayagana ballan iyo heshiis buu la qortay warqadna wuu u qoray bismi illaahi araxmaani araxiim hada kitaabu muxamed annabiyi rasuuliillaah liahli jarbaa wa adruxa marka nabig warqadaasu u qoray kan waa kitaabkii iyo risaaladii iyo ballantii ay wada galeen nebi moxamed sal allau aleyh wasalam iyo dadka degan kula galay labadaas meelood annahum aaminuuna biamaani illaah wa amaani muxamedin sal allau aley wasalam ammaankaasay ku jiraan buu yidhi kadibna wuxuu u sheegay qof kasta jisyada laga rabo iyo waxa laga doonayo arrimahaas uguba bayaaniyey ballankii heshiiskii uu la galay nabigu sal allau aley wasalam intii uu tabuu ku sugnaa khaalid ibnu weliid buu diray oo ciidan u dhiibay nin boqor ahaa oo ukayda ibnu cabdilmayg la dhihi jiray oo reer kinda ka mid ahaa nin boqorana ahaa oo iyagana madax u ahaa oo kirishtan ahaa ayuu nabigu u diray sal alla alay slm ninkaa inuu keeno khaalid marka waa dhaqaaqay habeen dayaxa ayuu dhaqaajiyey ukaydir oo soo baxay isagii walaal uu dhalay xasaan la walaal la dhashay dheh isaga walaalkiisa mid la dhashay walaalkiisa xasaan la dhihi jiray ayagoo ugaarsanaya oo ugaar u soo baxay ayuu la kulmay marka ninkii walaalkiisa xasaan ahna way dileen boqorkiina way soo qabteen weliba ninkaa waxay ka qaadeen xariir markaa aad iyo dahab cajiib badnaa xariir dahab lagu daray oo cajiib ahayd kadib nabigu ninka la khaalid wuxuu sameeyey dahabkii iyo alaabtii qaniimadahda ninkii laga furtay boqorkaa la dhashay wuu soo dhiibay intuusa imaanba nabigu u soo dhiibay sal alla alay wasalam kadib khaalid wuxuu keenay uu la soo galay haddana markuu alaabtii soo dhiibo oo nabiga soo gaartay kadib ayuu keenay ninkii boqorka ahaa nabigu sal allau alay wasalam dhiiggiisi ma daadin iska dhaafay heshiis iyo ballan buu la galay jisyuna saaray in laga qaado marka dawmatan jandal ayaa halkaasu marka deganaa boqorkaasi oo maamulayay nabiguna sal allau alay wasalama wuu la ballamay intaasoo dhan fawaa'id ah muslimiinta waxay ugu soo hoyatay dullaankii ay qaadeen oo boqorro badan meelaha laalabaadyada ku jiray oo ummad iska haystay horjoogayaal u ahaa oo ummaddaa iska cunayay ayaa waxaa dhacday in muslimiinta faa'iido weyn ka heleen oo inay jisye ka qaataan ballamo ay la galaan oo dagaalkooda iyo shidooda laga aamin ahaado iyagana waxa wey dhaqaalana muslimiinta ay ka soo galaan jihaadkan lagu wada lagu dhaqaajiyo muslimiintu ay ku xoogaystaan marka duulaanka duulamada la qaadayo xataa xataa adna dagaal dhicin ee gaalada cabsi weyn baa qabanaysa wax badan baa marka lagu xaqiijinayaa khasawaadka iyo duulaanada yacni la qaadayo cizigaas iyo sharaftaas ay muslimiintu ku gaarayaan waana waxa ay muslimiintu meeshaanba ku soo gaareen in cadowgoodu ka baqdo oo markaa waxa weeyaan ay ka cabsadaan ninka la dhihi jiray ukaydir oo boqorka ahaa anas ibni maalik wuxuu leeyahay nabiga sal allau alay wasalam buu u soo diray hadiyo xulla min sundus marka xulladii oo sundus ka samaysnayd xariirta ka samaysna aadka oo cajiibka badnayd ayaa dadkii la yaaban say u qurxoon tahay markaasuu nebigu sal allahu aleyh wasalama waaladii nafsu muxamadin biyadih ina manaadiila sacad ibni mucaad fi ljanna axsanu min haada yani nebigu sal alla alay saxaabada adduunyada qaymo uma yeelin agtiis agtiisa qiimaha kama lahayn saxaabadan wuxuu ka dhig u tusayay inaysan waxba qiima lahayn ayuu bayaaninayay marka wuxuu leeyahay allan ku dhaartaye safaleetiyaasha ama istiraashooyinka sacad ibni mucaad uu jannada ku haysto ayaa ka fiican xuladan quruxda badan oo arkaysan adduunyada taallow oo ninka boqorkaa uu soo dhiibay wey walidaalika saxaabada agtooda waxaa la weynaa aakhirada iyo jannada adduunyadana agtooda wax weyn oo qaymo ah kama lahayn taana waa tarbiyadii nebigu sal allau aley wasalama saxaabada uu ku tarbiyeeyey inaysan adduunyadu aysan wax qaymaa lahayn buu aada ugu tarbiyeeyey dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa inay tarbiyadaas tarbiye ay ka dhigtaan oo adduunyada agtooda aysan wax badan qaymaa aysan ka yeelan hada wabillahi towfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى طاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad degaysanaysaan maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada khaza iyo dhacdooyinkii ay soo martay waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder
يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار هيا قذيفي بالنار يحفاد صهيوني هيا قذيفي بالنار يحفاد صهيوني يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار يا غزاة الأحرار waxaan maalin walba ka maqannaa warbaahinta jiidda khaza ama marinka khaza maxaan ka ognahay taariikhdeeda siduu ku baxay magacaasi maxaan ka baranaynaa sabarka iyo halganka khaza waxaad ku dhegaysan doontaan warbixintani marinka khaza waa magaalo xeebeed ku taala meel muhiim ah oo ka tirsan dhulka laysto ee falastiin waxay dhacdaa koonfurta dhulka laysto ee falastiin dhanka waqooyi bari waxaa ka xiga dhulka yuhuudda xooga lagu deegaameeyey halka dhanka koonfur galbeed ay xuduud kala wadaagto waddanka masar waxay qiyaasii toddobaatan iyo sideed kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan tahay magaalada barakeysan ee alqudus waxaa lagu tiriyaa magaalada ugu weyn ee maamulka marinka iyo guud ahaan maamulka falastiin uguna dadka badan marka loo eega tirakoobka sanadkii tegay waxaa bedkeeda lagu qiyaasaa konton iyo lix kilomitir laba jibaaran taasoo ka dhigan mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn uguna dadka badan caalamka waxay leedahay muhiimaday kaga soocan tahay magaalooyinka kale waxayna ku taalaa meesha ay iska galaan labada qaaradood ee aasiya iyo afrika taasoo ugu wacan inay tahay magaalo istiraatiiji ah gumaystuhuna waxuu u arkaa inay tahay caqabada ugu horeysa ee difaaci karta dhulka laysto ee falastiin magaalada khaza waxay door weyn ka qaadatay ilaalinta dalka masar dhanka waqooyi bari waana tan maanta agardaamooyinkii xasadka aan kala joogsiga lahayn ku wado maadaama ay reer khaza isku habarwacdeen gaalada caalamka ayna xitaa u diideen in gurmad la gaarsiiyo waxayna aad khaza goob ay ku dagaalamaan imbaradooriyaadkii hore iyo kuwa maanta sidaaba ay horey ugu dagaalameen boqortooyadii faraacinada middiya shawaariyah farisiyiintii ruumaankii iyo xitaa saliibiyiintii hore waxaa intaa dheer oo ay la soocan tahay khaza in ay tahay goob kala qeybiya cimilada caalamka waana halkay ku kulmaan saxaraha lama degaanka ee koonfureed iyo waqooyiga badda militaraneyanka fadliga allah waxay noqotay xarunta ganacsiga caalamka lagu galabadasho maxaa ghaza loogu yeeri jiray ka hor inta aan loo bixinin magaca ghaza si saxan looma yaqaano magaca dhabtee la yidhaahdo ghaza maxaa yeelay maamuladii soo maray qarniyadii hore waxay u yaqaaneen magacyo kala duwan sida kancaaniyiinta waxay u yaqaaneen magaca hazaati faraacinadana waxay u yaqaaneen khazato si la mida ashwaariyiinta iyo griigan waxay u yaqaaneen magacyada khazaati iyo faza halka ingiriiskan uu u yaqaano magaca hadda la yidhaahdo ee ghaza waa maxay micnaha saxda ah ee magaca ghaza micnaha ghaza in badan oo ka mid ah taariikhyahanada way isku khilaafeen qaarkooda baa yidhi waxaa macnaha ghaza lala jeedaa quwad ama awood halka qaarka kalena ay yidhaahdeen micnaheedu waa la soocay oo ay ka wadaan inay tahay magaalo laga soocay kuwa kale balse sheekha caalimka juqraafiga ee yaaquud alxamawi waxa uu yidhi micnaheedu waa in qofka saaxiibkiisa uu kala soocnaada wax un haddii aan fiirinno dhanka carabta iyo muhiimadday u lahayd waxay ahayd magaalo ay soo booqdaan safaraydii iyo ganacsatadii carabta xilliyadii hore waxay ahayd xarun ganacsi oo aad u weyn sidoo kale waa mid ka mid ah safaradii ay quraysh imaani jirtay ee lagu xusiyey qur-aanka kariimka quraysh ayaa xilliga xagaaga aadi jirtay dhulka yaman halka xilliga jilaalkan ay aadi jireen ghaza iyo dhulka shaam waa halkii ku geeriyooday haashim bnu cabdilmudalib oo ah awowga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kaasoo soo aaday safarkii xagaaga ay qurayshyo aadi jirtay dhulka shaam waxuuna ku geeriyooday ghaza waxaana lagu aasay xaafadda addaraj ee marinka ghaza haddaba muxuu yahay sooyaalka taariikheed ee ghaza yaa si aas-aasay ghaza qarnigii shan iyo tobanaad ayay kancaaniyiintu aas-aaseen magaalada ghaza taariikhdeeda oo dhanna waxay ku soo qaadatay halgan iyo dagaallo adag waxayna dagaallo kala kulmeen faraacinada ruumaankii bezediyiintii iyo kuwo kale oo aad u fara badan sanadkii lix boqol soddon iyo shanta milaadiyada ayay muslimiinta soo galeen magaalada ghaza waxayna noqotay wixii markaa ka dambeeyey xarun islaami ah xilligii dagaaladii saliibiyiinta ee reer yurub waxay la wareegeen gacan ku henta magaalada ghaza balse waxay ku soo laabatay gacanta islaamka kadib duulaankii ballaarna ee xitiin ee uu hogaaminayay salaaxuddiin alayuubi kaasoo dhacay sanadkii kun boqol siddeetan iyo toddobadii miilaadiyada wixii xilligaa ka dambeeyey waxay noqotay magaalo horumarsan iyadoo lasii horumariyey magaalada xilligii cuhmaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koobaad iyo adduunka waxay magaalada ghaza gacanta u gashay dowladda ingiriiska waxayna noqotay halka uu ingiriiska kaga taliyo dhulka laysto ee falastiin wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ghaza waxaa laga maamuli jiray masar sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii waxaa magaalada ghaza gacan ku henteeda la wareegay sahaynada iyo wudda dagaallo badan kadib wixii xilligaa ka dambeeyey waxaa adkaatay nolosha magaalada maadaama ay gashay marxalad gumaysi ah markii uu sanadka kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii waxaa magaalada ka bilowday kacdoon ay dhigayaan dadka falastiiniyiinta ah kaasoo ay kaga soo horjeedaan gumaystaha yuhuudda iyo weliba dadka yuhuudda ee la deegaameynayo maamulka yuhuudda ee xaaqidiinta ah iyagoo ka jawaabaya kacdoonadaasi waxay goodoon iyo bandow kusoo rogeen dadka iyo guud ahaan deegaanka waxayna yuhuudda albaabada u xidheen dugsiyadii iyo dhammaan xarumihii waxbarashada kadib markii la gaaray heshiiskii u dhexeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda iyo kooxaha waxayska caabinta reer falastiin sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexda waxaa lagu heshiiyey in yuhuudda ay ka baxaan guud ahaan magaalada ghaza sanadkii xigii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii waxaa bilowday bixitaanka yuhuudda ee magaalada ghaza sidaasoo ay tahay waxaa sii joogay magaalada ghaza dad yuhuud ah ilaa laga gaaro sanadkii labada kun iyo shanta markaasoo ay yuhuudda guud ahaan ka dhammaadeen marinka ghaza si dhammaystiranna ay uga baxeen yuhuudda kadib go-aan ka soo baxay ra-iisul wasaarihii xilligii hore ee yuhuudda intaasi wixii ka dambeeyey waxay ghaza noqotay meel goodoonsan marar badan ayaa la isku dayan goodoonka la jabiyo jiidana loo dira maraakiib sida gurmad bani aadamnimo balse yuhuudda ayaa mar walba gaashaanka u darooreysay sanadkii labada kun labiiyo tobankii maamulka yuhuudda ayaa duulaan kusoo qaaday marinka ghaza dagaaladaasi waxaa jawaab celin ka bixiyey kooxaha waciska caabinta reer falastiin sanadkii labada kun afariyo tobanka kolkaasoo ghaza ka dhacay dagaalo laysku riqmay arrimahaasi iyo dhacdooyinka aanu soo sheegnay ayaa ghaza ka dhigay meel la yidhagaadisay dagaalo iyo weerarada yuhuudda waxaana xusid mudan in ilaa iyo maanta ay yuhuudda wadaan dagaalada iyo weerarada karanka ah muslimiinta reer falastiin
ولتأخذي بالثار يا غزاة الأطهار ولتأخذي بالثار يا غزاة الأطهار من غارات الكفار عباد أفيوني من غارات الكفار عباد أفيوني واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay sidee buu qofku ku noqon karaa mid himo sare leh maxayse yihiin waxyaabaha looga baahan yahay si uu uga dhabeeya arrinkaas waxaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya cabdifataax faarax
نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي hadaf sare laguma gaaro ilaa han sare mooye qofkii himadiisu tahay mid saraysa waxay yoloshiisu noqdaan kuwa sareeya oo qaali ah ruuxii hankiisu yahay mid liita oo hooseeya waxay yoloshiisu noqdaan kuwa hooseeya waxyaabaha u suurageliya qofka inuu himo sare yeeshaana waxaa ka mid ah kow waa in labadiisa waalid si wanaagsan ugu soo tarbiyeeyaan qofkaasi sidii ay himadiisu u noqon lahayd mid saraysa labo waa in la helaa hagayaal haldoor ah oo ku tarbiyeeya wanaagga saddex arrimahaas oo dhan waxaa ka horeeya inuu yahay qof leh iimaan xooggan ducada badiya allah magangala xishoodna badan sababtoo ah xishoodku lama yimaado wax aan khayr ka ahayn waa inuu qur-aanku ku tadabburaa lana tashadaa dadka shuurada ehelka u ah nin shaacira ayaa waxa uu yidhi la tasho dadka haddii ay arrin kula soo deristo maalin maalmaha ka mid ah haddii aad xitaa adiga ka mid tahay dadka lala tashado afar waxyaabaha ka qayb qaata in qofka himadiisu ay sare noqoto waxaa ka mid ah in wax waliba oo uu qabanayo ay ka ahaataa mid uu allah dartiis u samaynayo allah casa wajalla wuxuu qur-aanka ku yidhi وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
sidoo kale allah wuxuu qur-aanka ku dhahay ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم ۖ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
shan sidoo kale waa inaad noqotaa qof dareemaya sharafta uu leeyahay ruuxa mu'minka ah aadna u hilowdaa inaad gaarto meelaha sarsare sababtoo ah qofka mu'minkaahi ma fiiriyo keliya himadiisa sare marka uu joogo adduunka oo keliya laakiin wuxuu hiloobaa inuu yeesho himo uu ku dalbayo jannada welibana u suuragelinaysaa inuu koro halka jannada ugu sarayso oo ah firdowsulaclaa allah nagu daro annaga iyo adinkaba ehelkeeda lix waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha qofka u suurageliya inuu yeesho himo sare inuu daraaseeyo siirada dadka haldoorka ah waxaa tusaale u ah uu ku dayanayaa rasuulkeena nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaatee siirada ambiyada iyo saxaabada allaha ka raali noqday dhammaantooda rasuulkeena nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee wuxuu xadiis ku yidhi maruu ka hadlayey jannada weydiista allah alfirdowsulaclaa toddobo waxyaabaha himada sare lagu gaaro waxaa ka mid ah in qofku uu dareemo mas-uuliyadda saaran ee uu allaha casa wajalla la hortegayo sideed sidoo kale waxaa ka mid ah inuu la saaxiibo dadka himada sare ehelka u ah همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة haddaba waxyaabaha qofku ku gaaro himada sare intaa way ka badan yihiin hase ahaatee wuxuu qofkii raba ka daalacan karaa abwaabta cilmiga ee looga hadlo إلى العلياء تبني مجدنا وتقول للأجيال ما قد عادا وتزيد في فكر الشباب ثقافة وتطوعا فتنافسوا روادا روادا روادا جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
فإن أعطاكاه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست